magaalada hargeysa ee uu ka arrimiyo maamulka la magaca baxay somalilan ayaa waxaa maalinba maalinta ka dambaysa isha soo tariya dadka ka cabanaya dhulboobka ee ku dhaqan magaalada hargeysa bulshadan ayaa ka cabanaya maamulka la magaca baxay somalilan kaas oo dhulboob xoogan ku haya bulshada qaar ka mid ah bulshada ku nool xaafad ka tirsan magaalada hargeysa ayaa waxay ka dhawaajay inay dhulboob xoogan ku hayaan mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulkan sidoo kale qoysaskan ayaa sheegay in si xoog ah dhulkooda loogu qaadanayo islamarkaana rasaas loo adeegsaday waa kuwan iyagoo ka cabanaya arrimahaas wax waliba way ku soo mareen kioo lagu diray oo rasaas loo adeegsado ilaahay ka qabtay wada ka dibtay rasaastii lagu ridayo nin waalo loo soo adeegsaday kolkani maxay ku dhacday inaad haddii alla ka dhiga nagu qabsataan intaa yar ad nagu qabsataan maxay ku dhacday markaan idhi wuxuu yidhi dowladda annagaa leh madaxdana annagaa leh lacagtana annagaa leh idinku martibaa ku tihiin adiyo reerkaagu sidee ku helaysaan buu yidhi ma booramaad mooday meesha weligayna ma arag boorame weligay intaan le ceradaan leeyana ma arag dhulkan annagaa iskale degaan baanu ku ahayn awowgiibaa halkaa deganaa aabbahaybaa deganaa anaa ku dhashay ku dhalay intaas oo qarniba meesha waanu degan cidda maanta nagu haysata dhulkayga dhulkaygii kala badhbay dan guud u qaateen oo habeen madow inta la qoday kaabada cadcad oo kuwii dowladda hoosaa lagu dhejiyey annagu itaaliya awood ma hayno aanu dacwada ku galliyo kharashaad waxaa laysku sheeganaya waa xoog iyo maaliyad muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa magaalada hargeysa kusii xoogaysanayey dhulboobka ay geysanayaan mas-uuliyiinta maamulka la magac baxay somalilan kuwaas oo xilliyada qaar dhibaatooyin kula kaca bulshada ay dhulboobka ku hayaan